asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenii murtida maanta xubinteena murtida maantana waxaa a alaaba halkan kasoo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhalle waana xubinteena murtida maanta ee aynu ku falanqayno dadkana u soo bandhigno waxyaalo fara badan oo u baahan in la eego macnahooda dadan iyo midkooda dahsoon ee dhex yaalla xubnaha murtida maanta ama mahmahyaha soomaalida iyo haddii eebba idmahayo halkudhigyada waxyaalaha dhex ceegaaga kuwaasoo aynu ku eegno hadba sida ay nolosha ula falgelayaan annaga oo rabna bal inaannu dadka dhegahooda ku dhibcinno ama aanu gaadhsiino arrimaha noocaasa dee haddaad nooshahay waad og tahayoo wax fara badan ayaa habsaan kaaga jira ee noloshuna sideedaba waa mid isbabedasha oo laga yaabo inay maantana si tahay berrina ay si tahay marba waxaa jira cashi marna waxaa jira haddii eebba idmahayo cirirnimo mar kale waxaa jira xanuun marna waxaa jira caafimaad mar waxaa jira dhereg mar waxaa jirta baahi mar waxaa jirta qorax mar waxaa jirta cadar mar waxaa jira qabow mar waxaa jira kulayl mar waxaa jira iftiin mar waxaa jira mugdi waxaasoo dhan waa cilmiyada ilaahay uu inagu manaystay ama uu ina tusiyey ama uu dunida keenay kuwaasoo loo baahan yahay in dee lala socdo si kastoy ahaatana soomaalidu iyagoo ka biyo qaadanhaya waxaasoo dhan ama ka dhiira dhaansanhaya ayay howlaha noocaasa aada iyo aad wax fara badan wax uga dhaheen nolosha iyo waayaheeda waxaa jira nolol iska yaalyaal ah nolosha iska yaalyaalkoona ma ahan mid wanaagsan oo dadka caadigaa u wanaagsan de qofka hadduu khaldan yahay ama uu waalan yahay waa gooni laakiin ruuxa caadigaa iska yaalyaalku uma wanaagsano iska yaalyaalka waxaa ka mid ah inaad haddii eebba idmahayo wixii aad shalay taqaanay aad dhahdo waan iloobay waxaa ka mid ah waxaad awooday shalay inaad dhahda maanta ma awoodo iyada oo aan xanuunku haynin ama aada jiranayn ama aan waxsi kaa noqonin waxaasoo dhan iyadoo ayna dhicin inaad ilowdo tusaale ahaan sheekada aan soo qaadanaynaay waxa weeye magaalnimada soomaalidu si khaldan ayay u fahamtaa waxyaalaha ay khaladka ka fahantay ayay ka mid tahay ilbaxnimada iyo reemagaalnimada waana waxa kalifay in waxaan loo yaqaano baraha bulshada aad aragtay fadeexadaha iyo ceebaha iyo dhaqanxumada iyo howlaha ka jiraayay waa qayb ka mid a maaragtay reer magaalnimada la sheego ama ilbaxnimada la sheego ee aynu khaladka ka fahanay gabadh ayaa waxaa la yidhi waxay ahaan jirtay reer baadiye iyadoo gashaanti ah oo sideed iyo toban jir ilaa sagaal iyo toban jir u dhexaysa ayay magaalo gashay waxay maqnayd hal sano hal sano kabacdi bay imaatay markay imaatay ayaa hooyadeed waxay tidhi hooye heblaay dhiilkaa qaado ariga nooga soo lis cadays ama caruur usoo lis caana hab ah ayay ku tidhi gabadhiibaa intay adhigii dhex gashay yay orgi ka mida orgida qoodha dheeraha ah yee aayar ku dhegtay markaasay xaniinta qabato ay tidhi hooye maxaa dhacay ridu ma dhiiqayse hadda waa gabadhii shalay adhiga raaci jirtay lisi jirtay aroorin jirtay foofin jirtay barqin jirtay soo ararin jirtay ayaa waxay leedahay intay orgi xaniinyaha qabatay oo rabtay inay sidii ridi u listo hooye maxaa dhacay ridu ma dhiiqayse waa orgigii bay ri u qaadatay hal sano ayay maqnayd gebigeedu waa hal sano ayay maqnayd markaasay intay gabadheedu hooyadeed soo kacday ti na ii sii daa orgiga iga sii daa xero kasaar baa ku haye markii ay arrintaa noocaasu dhacday ayaa waxa ay ku soo dhacday dee gabadhiiba hadday isyeelyeel dartii orgi ay caana uga listay mahmaahda la dhaho xaraga aada u dhalanin laba tilaabo kulama gaadho mahmaahdeenna maantuna waxaan leenahay haddii eebba idmahayo xaraga aadan u dhalanini laba tilaabo kulama dhaafto